بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan soo dhamaynay dawaafidda loo shardiyo qofka muslimkaa ijahaatamaya
شروط وحوية مركز الله شردية أن بارمها اللي قبها هي هاي إيان قادم وحالتنا مكبودة جلينا qofka lala dagaalamaya gaalka dawaabidda amba shuruudda loo shardiyo wa ama man yajuuzu qitaaluhu min alkufaar fayushtaradu fii dalika khamsatu shuruudin ayda qofka uu bannaan yahay in lala dagaalamo ee gaalka ah qofka gaalka ee waxa markaas lala dagaalamayo waxaa loo shardiyaa shan shardi baa loo shardiya وأmا maن يجuز qitaalh min الكفاar qofka uu banaan yahay in mslimka mujaahidka shuruudii isagana laga helo inuu la dagaalamo gaalkaa lafahantiisa waxaa loo shardinaya شhan shard fayushtaradu fi dalika خamسaة shuruudi ayضا شhan shardi baa loo shardi qofkan uu banaan yahay inuu dilo oo ula jihaatamo شhan shardi ayaa loo shardinaya waaxid shardiga ugu horeeya waxa weeye anlaa yakuna alkafiru almuqatilu dimiyan anlaa yakuna alkafiru almuqaatalu waa inuu noqon kaafirkan almuqaatal lala dagaalamaya dimiyan qof dimiya waa inuu nahay kaasi waa shardiga koobaad gaalkan lala dagaalamaya waa inuu nahayn gaal dimi ah waa maxay dimigu wاdimiyu dimigu gaalka dimigaa huwa man yuqiimu waa qofka degan fii diyaari اmuslimiina wadamada muslimiinta waa qofka degan walahu dimatun waxa inuu leeyahay la siiyey magangeliyo muabadatun abadi ah magangelyo wax weeya abadi ah oo inuu dadka muslimiinta ku dhex noolaado oo naftiisi w markaas maalkiisa la ilaaliyo isaguna wax markaas diintiisa uu haysto oo uu bixiyo waxa weeye jizyada shayga loo yaqaan oo shay laga qaadayo muqaabilka waxay markaas looga qaadayo ilaalinta la ilaalinayo naftiisa iyo maalkiisa la ilaalinayo wey gaalka markaa jizyada laga qaadayo ee dadka muslimiinta waxay markaas ku dhex noolaanaya weligiiba waxay markaas ku dhex nool noolaanaya xoolahana waxay markaas jizyada laydhaa laga qaadayo ayaa waxaa la yidhaha dimi marka dadkii muslimiinta qof ku hoos nool weyi waxaana markaas dimiga u daliila qowlka ilaahi subxaanaه wataعalى yihi qaatilu اladina la yuminuuna bاllahi wاlyوم اlآakhir walaa yuxarimuuna ma xarama اllah warasuulه walaa yadiinuuna diin اlxaq min اladina uutuu اlkitaaba xatىa yucdu اljizyaةa can yadin wahm saakiruun aayadda ilaahi subxaanaه wataعaalى la dagaalanka w markaas lala dagaalamayo gaalada wuxuu ka dhigay ilaa waxay markaas jizyada ka bixinaya iyo ko waxay markaas dullaysan ilaa jizyada ka bixinaya jizya waxaa loo yidhi waxa waxaw markaas ay naftooda ilaalintooda iyo waxay markaas ka gudaysa waxay markaas naftooda lagu ilaalinaya saasa waxay markaas jizya loo yidhi culimaduna waxay markaas ahlulkitaabka iyo majuus jizyada in laga qaadayo haddii waxay markaas yidhahaan annaka yani jisyadaasaynu bixinayna lakin ma islaamayno lakin jisada inaynu bixino ayaynu idin hogaansamayno saasaynu waxay markaas idinkula noolaanayno in laga qaadayo waxay markaas yahuud iyo nasaara way isku waafaqsan yihiin laakiin mushrikiinta kale ayaa waxay markaas ay isku khilaafeen iyaka jise miyaa laga qaadaya mise waxay markaas laga qaadi maayo culimada muxaqiqiinta waxay idhaaheen jisyadu khaas kuma aha ahlulkitaabka aayaddana waxay markaas taksiis kuma jiro gaal kasta waxay markaas isa soo dhiiba oo waxay markaas yidha anigu jisyada waan bixinaya laakiin gaalnimadeeda asaan haysanaya waa laga qaadaya wayna culamada muxaqiqiinta sida sheekh islam ibn taymiya raximahullah waxay markaas rajaxayo iyo sidaasoo kale ashawkani iyo jamaaca culamada muxaqiqiinta ah ka mid qaarkoodna waxay leeyihin kuwa laga qaadaya waa yuhuudda iyo nasaarada iyo majuusta waa kuwa ahlu waxay markaas kitaabka kale oo yahuud iyo nasaara iyo man lahu shubhatu kitaabin waxay markaas majuusta laakiin kuwa kale laga aqbali maayo ilaa inay islaamaan mooyaane haddii kale waa la gelaya ayuu culimada kale yidhaha qaarna waxay leeyihin may gaaroo dhan waa laga aqbalaya in la kala tafriiqiyana wax daliila haba yaraatay waxay markaas looma hayo yidhaha aduu markaas shardiga koobaad waxa wey markaas gaalkana waa inuu noqon gaal dhimi ah dhimiguna waa kaa waxay markaas muslimiinta ku dhex nool ee waxay markaas ilaalintaa la ilaalinayana maalkaa jisyada la yidhaha waxay markaas bixinaya axkaamta waxay markaas islaamkuna way ku soconaysaa oo isagu waxay markaas way ku dareereysaa diintiisana waxay markaas waa u haysanaya dimada noocaasoo kale ana cidda waxay markaas bixisa ee waxay markaas gaalada siin karta waxa wey markaas imaam اlmuslimiin amba amiirka muslimiinta u taliya ee waxay markaas maamulo weeye amba waxa wey markaas ka naa-ibka isaga ka ah ee amarkiisa waxay markaas ku shaqaynaya ayaa bixin kara laakiin cid kasta waxay markaas ma bixin karto isnayn shardiga labaad waxa wey anlaa yakuna alkafir اlmuqatal waa inuu noqon gaalkan lala dagaalamaya mucaahadan mid heshiis iyo ballan lala galay waa inuu noqon anlaa yakuna waa inuu noqon alkaafiru gaalka almuqaatalu lala dagaalamayaa mucaahadan gaal heshiis lala galay waa inuu nahay waa maxay mucaahadkuna wlmucaahaduuna gaalada mucaahadiinta la idhaha heshiiska lala galay hum waxa weeye man saalaxahum iimaan waa ku iimaanku kula heshiiyo iimaamka waxay markaas muslimiinta u taliya waa kuwu kula heshiiyo calىa tarki اlqitaali in dagaalka la iska daayo muddatan muddo kuwaasaa mucaahadiin la odhanaya imaamka waxay markaas muslimiinta ayaa wuxuu kula heshiiyey in waxay markaas heshiis ay ku wada noolaadaan muddo ay ku wada noolaadaan dee markaas muddada heshiiska lagu wada heshiiyey inay ku wada noolaadaan in waxay markaas lala dagaalamaa waxay noqonaysa waxay markaas shay xaaraana oo waxay markaas aan banaanayn waxayna k hore ku kala duwan yihin dhimigu wadanka muslimiinta ayaa waxay markaas ku nool yihin heshii heshiiskiisuna waxay markaas waa mid abadi adag oo xoolaha waxay markaas maalkaa laga qaadayo ayaa noloshiisa lagu ilaalinaya weligiiba diintiisana waxay markaas sidiisaas u haysanaya oo islaamka lagu qasbi maayo mar hadduuna isagu dee ikhtiyaar kusoo gelin laakiin waxaa laga qaadaya lagu ilaalinaya gaalka waxay markaas laakiin mucaahadkaa isaga heshiiskan lala galay mid abadi a ma aha oo weligii waxay markaas heshiisu ku jiraya maaha laakiin waa mid muddo ku xadaysan gaara muddo waxay markaas waa mid heshiiska lagula galay wاlmucaahaduuna hum waxa weeye man saalaxahum اliimaan kuwa iimaanku waxay markaas kula heshiiyo calىa tarki اlqitaal in dagaalka laga tago muddatan waxay markaas muddo oo markaas iyakoo wadankoodii jooga iyakoo waxay markaas wadankoodii joogaan kufaarta gaalada ayaa waxay markaas imaamkii muslimiinta wuxuu kula gelaya heshiis ah in waxay markaas ayna dagaalamin oo ayna muddadaa la dagaalamahay oo nabad ay ka wada dhaxaynayso in gaalada heshiiska lala geli karana de waxa u daliila waxay markaas aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka salى الlahu عalayhi wasalam iyo waxay markaas ijmaca culamadu intaba daliil buuye wain janaxuu lisalmi fajanxa laha watawakal calى اllah hadday waxay markaas u leexdaan ilahay subxaana watacala doonaa buu nabadgeliyey inay idinla heshiiyaan idinkuna u leex ilahina subxaana watacala waxay markaas kala saarta rasuulkuna salى الlahu alayhi wasalam waxay markaas de heshiis buu gaalada la galay oo waxay markaas heshiiska waakii sulxu xudaybiya waxay markaas la galay markaas heshiis in waxa markaas lala geli karo oo waxay markaas qofka heshiiska lala galay ayna waxay markaas banaaneyn in la dilo aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka salى الlahu alayhi wasalam inta waa loo deliishanay man qatala mucaahada lam yarx raaixaةa اljanة qofka qof galna la dilo jira dila buu rasuulku yidhi urta jannada waxay markaas dhadhamin maayo urta jannada wixii markaas dhadhami maayo qofka waxay markaas qof dalna lagula jiro waxay markaas jira mucaahadada waxay markaas gaalada lala jirayo iyana waxaa geli kara waxay markaas gunki kara muslimiinta waxay markaas imaamka u talinayo amba cidda waxay markaas amarkiisa ku shaqaynaysa ayuubaa geli kara waayo mucaahadada waxaa lala gelaya dawlad dhan baa lala gelaya dad waxay markaas fara badan ayaa waxay markaas lala gelaya jiho gaara iyo waxay markaas heshiiska la gelaya inuuna wada dagaalamahayn marka af- dadka shacabka waxay markaas afraadda heshiiska inay ku geli karaan ma aha ee dawladda waxay markaas heshiiskaa kula geli karaan inayna dagaalamahayn laakiin muslimiinta cidda waxay markaas maamulka u haysa ee waxay markaas u talisa ayaa gaalada heshiiskaa kula geli karta in waxay markaas muddadaas sulxi yahuudna uu ka wada shaq dhexeeyo oo waxay markaas aynay dagaalamahayn laakiin dadku heshiis iyo waxay markaas geli karaan ma aha oo qof dawlada ohan kara anaa waxay markaas la soo heshiiyey laakiin cidda heshiiska waxay markaas gaalada la geli kartaa ambaba waxay markaas burin kartaa waxay markaas waa cidda muslimiinta xaakimka waa ee waxay markaas u talisa shuruuddeeda waxay markaas culimadu loo shardiyaa ay dhahan shuruud ayaa waxay markaas inu cahdi mucaahadadaas ay banaantahay loo shardiya shuruuddaana waxaa waxaway markaas ka mid ah in muslimiintu waxay markaas gaalada inay heshiis la galaan ay waxay markaas u baahan yihiin oo maslax waxay markaas ay ugu jirto sideeda waxay markaas muslimiintu awood darri amba taag darri ay ku sugan yihiin oo gaalada waxay markaas ayna la dagaalami karin dhinacii waxay markaas doonto ahaatee haddii waxay markaas baahi ay muslimiintu u qabaan ee xaaji ay jirto inay gaalada la heshiiyaan way la heshiinayaan waxay kula heshiinayaan hal noqdo waxay markaas iyakoo waxba siinahayn amba ciwad iyo waxay markaas wax la- maal la siinayo ha lagula heshiiyo Ca- mucaahadada wuxuu noqon karaa biciwad aw biduuni ciwad heshiis waxay markaas dee lagula heshiinayen in waxay markaas iyadoon waxba la siinahayn aanu isnabad gelin intaas aanu isnabad gelin iyadana waxay markaas weliba heshiiska gelitaanka la gelaya lacag xataa lagu sii siiyo iyada lafaanteeda waxay markaas culimmadu waa ay sheegay markaas shardiga koowaad waa maxay waa in waxay markaas muslimiintu baahi uga qaba oo maslax iyo xaaji waxay markaas ay ugu jirto shardiga labaadna waxa weye ciddan heshiiskan gelaysay gaalada waxay markaas heshiiska la gelaya ee dagaalka waxay markaas joojintaas lagu kala saxeexanayo waa inuu yahay muslimiinta imaamkii u telinayey amba xaakimkii u telinayey amba qofkii naa'ibka isaga ku afkiisa ku hadlayey waa inuu yahay laakiin afraad naas aaxaad naas dadku ashkhaastoodu ma geli karaan da heshiiska noocaas oo kale ma geli karaan iyagu waxaa saasoo kale shuruuddaa ka mid a in heshiiskaas waxay markaas shuruud faasid ah oo shareecadu islamku ayna ogolayn waa in wax wey markaas ayna ku jirin shuruud faasida waxay markaas shareecada islaamku ayna ogolayn waa in waxay markaas ayna ku jirin waayo shardiga faasidkaa waxay markaas lama aqbal ilaa in waxay markaas dee la fiiriyey waxa wey markaas maslaxo raajix oo waxay markaas shardigaa ku jirta mooyaan laakiin asal ahaan shuruud faasida waxay markaas waa inayna ku jirin waxaa ka mid saasoo kale shuruudda loo shardiyo in heshiis waxay markaas abadiya uuna noqon waayo heshiis waxay markaas abadiga ah haddii la yidhaha waxay markaas gaalada ayaa lala gelaya meesha waxa waxay markaas ka baxaya dee jihaadka mashruuciyati il- ilqaa iljihaad baa ka baxaya taasna waxay markaas sharcan mid waxay markaas banaan ma ah adigu markaas shuruud gaaro culimada kutubta fiqiga ay ku sheegeen ayaa waxay markaas loo shardiyaa shuruuddaana waxa ugu muhiimsan waa maxay cidda caqdinaysa ee heshiiska gelaya waa inuu yahay imaamka muslimiinta amba xaakimka muslimiinta u taliyaya maamul waa talabaada heshiiskaas waxay markaas waa inuu yahay ee waxay markaas mid loo baahan yahay waxay culimadu isku waafaqsan yihiin in heshiiskaa gaalada lala gelaya oo waxay markaas ansaxaya hadduu yahay muaqat amba muajad mid muddo ku xidhan oo laydhaa masala kale intaasoo sanadood ayaa waxa weeye markaas heshiiskaan ugula gelaya shan sanadood saddex sanadood tusaalahaanoo kale qaarkood toban sanadood ayay waxay markaas gaarsiiyeen in heshiiska lagula geli karo muddo in heshiiska loo dhigo oo mu'akat uu yahay inuu sidaa ku ansaxay inu isku waafaqsan waxay laakiin isku khilaafeen heshiis ma la geli karaa mutlaqoon sii daysanay inaan wakti ku xidhnayn mid abadiya ma aha ka abadigi ma banaana laakiin mid sii daysan oon xilleeysnayn wakti aan lagu xidhahayn laakiin markii waxay markaas baahidu ay ku dhamaatana looma heshiiska annaku waxay markaas waynu ka baxnay inta kalena waxay markaas heshiiska lagu jiray weli muddo fara badan ba ha noqoto taas ma banaan tahay mise waxay markaas ma banaana way isku khilaafeen madhabka waxay markaas raajixa ee waxay markaas culimada muxaqiqiinta ay rajaxeen sida sheekh islam ibn taymiya iyo alimaam ibn الqayim raximah اllahu tacaala iyo sheekh cabdilcaziz ibn baaz iyo culimo kaloo fara badan waa in waxay markaas uu banaayay heshiiska mutlaq ay sii deysa sida heshiiska muqayidka uu banaayay kaa la isku waafaqsan yahay waxayna daliishadeen nusuusta waxay markaas heshiiska mucaahadada gaalada la- lala geliyay kusoo aroortay muddo mucayana kumay qaydin muddo mucayana waxay markaas kuma xidhin bal heshiisyadii waxa weeye rasuulku sala allahu alayhi wasalam gaaladuu la gelayay waxay dhahan mucdamkeedii waxay markaas badankeedu qaar sii deysan bay ahayn oon muddo waxay markaas ku xidhnayn waa talabaad waxa laga yaaba maslaxadiiba inay ku jirto heshiiskaa waxay markaas mutlaq ah heshiiskaa mutlaq ee waxay markaas gaalada lala gelayo ee laakiin jaa-iskeeda markay doonaan muslimiinta ay ka baxayaan markay doonaan waxay markaas ay ka baxayaan iyo ko laakiin waxaa shardiga marka laga baxayo heshiiska waa in waxay markaas la caddeeyo maaha mujarad in laleeyahay durinayaan udii laakiin waxaa laga hadlaya laazim ma aha mid kastaba inay wakti kasta ku jiraan maaha heshiiskaa mudlaqiye markay doonaan oo waxay markaas maslaxadooda iyo baahidooda muslimiinta uga dhamaato waxay odhan karaan heshiiskii annagu waxay markaas aynu idinkula jirnay waanu ka baxa laakiin heshiiska waxay markaas inta lagu jiro amba ka muaqadkee muddo la ku xidhan ha noqdo amba kan mutlaqe waxay markaas iska sii daysaan ha noqday in heshiiska waxay markaas la buriyaa ma banaano fama staqaamu fast- eh, fama staqaamu lakum fastaqiimuu lahum inta idiin toosnaada in heshiiska ay ilaaliyaa ilaahay subxaana watacala idinkuna ilaaliya oo toosnaada ayuu leeyahy laakiin marka waxay markaas laga boqdo in yani heshiiskii ay ka baxayaan amba waxay markaas heshiiskii muslimiintu waxay markaas baahida ay dhamaato waa loo caddaynaya waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fandid ilayhim calaa sawa wuxuu ilaahi subxaana watacaala leeyahay haddaad qaar ka baqato waxay markaas khiyaamo iyo heshiiskii waxay markaas inay ka baxaan si cad waxay markaas heshiiska ugu tuur oo uga baxo oo waxday heshiiskii waxay markaas waanu ka baxno annagu waxay markaas kuma jiro inta laakiin heshiiskaa lagu jiro imaamku waxay markaas uu galay waxa weye markaas in la dilo waa xaaraan waxaa soo gudagelaya wciidka shadiidka rasuulku salى اlahu alayh wasalam yii man qatala mucaahada lam yarax raa'ixaة اljan urta jannada badanee qofku qof ballan lagula jira waxay markaas oo waxay markaas labada qoloba heshiisay ku kala jiraano iyo kure waxay markaas muslimiinta inay laayaan mid waxay markaas dee heshiis ku galeen weeye inaynan layn oo hadday laayeen dee heshiiskii waxay markaas mid ay buriyeen buu noqonaya muslimiintuna waxay markaas heshiiskaas ayay socodsiinayaan iyakuna waxay markaas ma laynayaan waxa uuna kaga duwan yahay waxay markaas mu- mucaahadadu waxay kaga duwan tahay yani xukunkaa hore anlaa yakuna diliyan ah wuxuu kaga duwan yahay dilligu waddanka muslimiinta ayuu ku leeyi waxaan heshiis lagula gahay in waxaa yara gunadaa laga qaado weligiina waxay markaas uu ku noolaado sidaas isagoo diintiisa haysto markuu doono de isagoo hadduu doono ha islaame lakin islaamki waxay markaas aan lagu qasbahayn laakin mucaahadku waa waxay markaas waddankoodii gaal jooga waddankiisi isagoo waxay markaas ku nool oo degan ayaa waxay markaas dawladdii muslimada ahayd heshiisay la gelisa dawlad kale waxay markaas gaala dawlad kale gaala ayaa waxay markaas dawladdii muslimada ahayd inayna dagaalamin ayaa heshiis kula gelaya heshiiskaana waxaa xidhaya waxay markaas waa cidda muslimiinta afkooda ku hadlaya dawatali waa dawlad waxay markaas dawlad heshiis waxay markaas la gelaysa heshiiskaasina labadaa dawladood buu kala dhexaynaya cidda waxay markaas heshiiskaa soo xidhaysaana waa waxay markaas muslimiinta ra-iiskooda amba cidda waxay markaas u talisa ee waxay markaas maamulka yey heshiiskaa markaa inuu qofku shacabka ay fuliyaan ay ku dhaqmaan oo waxay markaas ayna burin ayaa waajib ku noqonay oo waxay markaas ayna la dagaalamin waana waxyaabaha xoojinaya waxay markaas adkeynaya in jihaadka ee waxay markaas dawaabidiisa iyo shuruuddiisa ay ka mid tahay in iimaamku waxay markaas uu idmo oo waxay markaas isaga ogaashiyihiisa waxay markaas laga hoos dagaalamayo waayo haddii la yidhaha looma shardiyo waxay markaas jihaadka ima- im- im- imaamka waxay markaas looma shardiyo waxay markaas idankiisa dee waxay markaas heshiiskii uu galay ee waxay markaas dawladda ula galay waxaaba dhici karta in dadka qaarkood ay iska buriyaan dad oo dabeetana waxay markaas ikhlaaf cuhuuddii waxay markaas iyo ballamadii ilaahay subxaana watacala uu faray in la oofiyo ee la adkeeyey ee waxay markaas sidaa yar lagu buriyo cidda markaa heshiiska gelaysa burin kartaana ee furi kartaa waa ayo waa xaakimkii waxay markaas muslimka ee heshiiska la galay isagaana geli kara heshiiska isagaana waxay markaas heshiiska buri kara oo waxay markaas ka bixi kara laakiin dadka kale shacabka xawaadinku waa inay heshiiskaa ku socdaan saasaa waxay markaas culamada raxmatullahi calayhim ay u taqiiriyeen wadan usuusna waxay markaas ay tilmaamaysa shardiga saddexaad waxa weeye anlaa yakuuna alkaafiru almuqaatalu waa inuuna noqon gaalkan lala dagaalamaya musta'manan qof nabadgeliyey amaan la siiyey anlaa yakuuna waa inuuna noqon alkaafiru gaalka almuqaatalu lala dagaalamaya musta'manan qof wxii markaas ammaan la siiye waa inuuna noqon muxuu yahay kaasuna wahuwa waxa weeye musta'manku man yaqdimu qofka ku imanaya calى bilaad اmuslimiin wadamada muslimiinta waa qofka imanaya min gayri istidaani laha isagoon degahay waa qof gaal ah oo wadamadii msli wadankii muslimka yimi isagoon degahay biamaani min aliimaan waxa uu ku yimi nabadgeliyey amaan iimaankuu siiyey aw axadu min الnaas amba qof dadka ka mid uu siiyey kaana waxaa la idhaha mustaman marka qofkaa la dilaya isaguna waa inuu mustaman noqo mustaman waa maxay waa qof gaala oo waxay markaas wadankii muslimiinta yimi oo amni waxay markaas amba uu siiyey imaamka amba xaakimka ku yimi amba dadka mid kamida amni uu siiyey ku yimi isagu markaas amnigan la siiyey waxaa lagu siiyey inuu wadankii muslimiinta soo galay waxa u soo galayna maaha istidaan iyo waxay markaas inuu dego maaha laakiin arrin gaar ayaa waxay markaas weyi amnigana cidda siin kartaa waxaway markaas xaakimka amba imaamka afraad الnaas shacabka iyo dadka la fahamtoodana amniga way siin karaan qofka noocaas oo kale waxay culamada qaarkood kuwa u kala qaadeen inay soo gudagelayaan ko rususha rususha waxay markaas dawladuhu waxay markaas ay isku soo diraan qaarkood waxay markaas ay yidhaaheen waxaa saasoo kale loo meesha yani waxaa degayaanba iyaka waa sufarada sufaraa u dawla dawlada sufaradeeda waxay markaas wadamada kale jooga meesha waxay markaas rusushaasoo kale ayaa waxay markaas xukunkeeda qaadanayana degayaan bay markaa rususha la isku soo diro ayaa soo gudagelaya waxa kale waxay markaas soo gudagelaya atujaar ganacsadayaasha kuwa ganacsi u imanaya wadanka muslimiinta kuwa tijaaro amba ganacsi waxay markaas u imanaya ayaa waxay markaas soo gudagelaya waxa waxay markaas soo gudagelaya kuwa waxay markaas almustajiruun yani magangelyada dalbaya say diinta iyo islaamka waxay markaas usoo maqnaan waxaa soo gudagelaya asxaabu alxaajaat kaziyaaraati wagayriha gaalada waxay markaas baahi kale wadanka muslimiinta uga qabta sida inay waxay markaas cid soo siyaaranayaan oo kale kuwa dhammaantood ay soo gudagelayaan yani hadday yihiin rusul lasoo diray hadday tujaar yihiin haddii waxay markaas ay yihiin dad waxay markaas u yimi baahi iyo xaajo kale waxay markaas ay leeyihiin hadday yihiin dad waxay markaas nabadgely amniga u dalbay oo waxay markaas u dalbaday si islaamka waxay markaas ay u maqlaan oo hadday doonayaan waxay markaas ay ku qancaan ay u qaataan haddii kalena ay u noqdaan intaas way soo gudagelayin wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah mid gaalada ka mida hadduu magangeliye ku weydiisto ayuu ilaahay ku leeya rasuulka siduu hadalka ilaahay u maqlo faajirhu magan geli xataa yasmaca kalaam la ilaa hadalka ilahay ka maqlay uma abliqhu ma'mana dabeet hadalka ilahay markuu ka maqlo haddii waxay markaas ta islaamo waxay markaas uu ku qanco de alxamdulilah waa sid la doonaya haddii kalena meesha magangelyadiisu uu ku magan gelayo wadankiisa ah gaarsi marka kuwaasna waa ka mid hadduuna waxaa doonaya inan islaamka waxay markaas soo fiirsado oon waxay markaas soo maqlo oo dabeetana haddii de asaa ku qanco aan qaato haddii kale waxay markaas wadankaygaan ku noqdo siaasaa nabadgelyada lagu siinay mustaman buu noqonay tijaaro saasoo kale hadduu socdo mustaman buu noqonay ganacsi hadduu socdo haddii waxay markaas dawladdaas ay soo dirtay oo rasuul uu yahay rususha waxay markaas lama laayo iyo kana amniga waxay markaas waa la siinaya hadduu xaajo kale leeyahay oo qof masalan oo kale qariiboo ay isku dhow yihiin oo muslimoo ayuu yidhi waa siyaaradiisaan u socda amba wax kalaabaan u socdaa buu yidhi mustamin baa waxay markaasuu noqonay haddaba ammaanka waxaa bixiya imaamkuna waxay markaas soo bixinaya dadku waxay markaas shacabka mid ka midin waxay markaas waa u bixin kara ilaa culamada qaarkood way ka gaarsiiyeen addoonka iyo gabadha ayaa waxay markaas xataa ammaanka bixin kara iyakoo soo daliishaday xadiidkii rasuulku sala allahu calayh wasalam yihi ajarnaa man ajarti ya umahaan waynu magan gelinay oo ammaan baynu siinay ciddaad magangelyada siisay umahaani markaa gabadha iyo adoonka waxay markaas ay isku khilaafeen sida raajixan waxay markaas waa inuu damaan yahay oo waxay markaas amniga ay bixin karaan in waxa way markaas qofka amniga iyo waxay markaas magangaryada la siiyey ee waxay markaas dee la dilaana ma banaan waxaana u daliila xadiidka rasuulka salى الlahu عalayه wasalam man qatla mucaahada lam yarax raayaxaة اljana xadiidkaana dhammaan wuu soo wada gudagelaya waayo cahdigu saddexda nooc buu koobsanaya macnaha guuduu leeyahy markaa saddexda waxay markaas u soo gudagelay qofka waxay markaas qof gaaloo dee qof muslim maganuu kusoo geliyey dilana wuxuu noqonaya qofka muslimka qof magantiisii ku buriyey rasuulkuna salى الlahu عalayه wasalam wuxu hi almuslimuuna tatakaafa waxay markaas dimatuhum faman akfara muslima في dimti faعalayhi lacnaة الlahi والmalaaئikaةi والnaas aجmaعiin dadka muslimiinta waxay markaas dimadoodu waxay markaas iyo qoortooda waa mid buuri waxay magan geliya waa isku mid qofka qof muslima qofkuu magan geliyey magantii ku buriya lacnada ilaahay iyo t waxay markaas malaa'igta iyo korkiisa haatay yani dembi kabiira aduu leeyi qof muslim waxay markaas qofkuu magan geliye qofka dilaa waxay hayd isagu inuu ilaaliyo waayo kuu magan geliye isla waxay markaas magan buu noqonay qofka dilaan waxay markaas dembiga lacnada iyo naxariista ilahi subxaana watacala in lagu fogeeyo u ku kasbanayo ayaa waxaw markaasuu noqonay ama waxaa ammaanka loo kala qebiya ammaan caam ah iyo ammaan khaas ah ammaanka caamka ah waa gaalo waxawa markaas fara badan oo waddan degan ambaba jiha gaaro degan in nabadgelyo guud la siiyo oo la yadhaha waddanka waad soo geli karta ammaanka khaaskana waa in dad gaara la siiyo ammaanka caamka ee dad fara badan la siinayo amba wadan gaar ah inay wadanka muslimiinta iman karaan markay doonaan kaa waxaa bixinaya waxay markaas imaamka muslimiinta u taliya amba xaakimka ayaa bixinaya sida waxay markaas cahdigii mucaahadadii kuwataas ka dhigay laakiin ammaanka khaaska ah si gaara ayaa waxay markaas dadka shacabkaa afraadooda waxay markaas si gaara ayaa u bixin karaa aada uma sii kunle si gaara ayaa waxay markaas ay u bixin karaa laakiin ammaanka caamkee gaalo fara badan la siinayo ka xaakimka muslimiinta ayuun baa bixin kara laakiin ka khaaska ah qof kastaaba si gaara way u bixin kara adigu markaa saddexdaa shardi waxay iskugu imanayaan qofkan gaalkee waxay markaas la dilaya waa inuun ahayn qof waxay markaas dirmi ah oo muslimiinta ku hoos nool amba qof mucaahada oo muslimiinta heshiis ay la galeen amba waa inayna noqon qof muslimiintu ay soo magan geliyeen oo waddankoodii waxay markaas ay keeneen waa inayna intaa mid noqon waxa culamadu waxay markaasa yidhaaheen ammaanku amba mucaahadadu waxay ka laazimaysa labada dhinac ee heshiiska galay oo hadday dowladi waxay markaas dowlada heshiiska la gasho dee ammaankaas iyo heshiiskaasi labadaa dowladood buu kala dhexeeya laakiin dowladaha kale ee kuwan waxay markaas ayna matelahayn heshiiskaasi waxay markaas ma koobsanay sidaa awgeed dowladdii waxay markaas gaalad ahayd ee waxay markaas dowlad muslimada heshiis ay la gashay dowlad muslimadoo kale waxay markaas way soo weerari karta heshiiskoola buriyeyna maha waayo taas heshiis lamay gelintee ee dowladda kale ayaa waxay markaas heshiis la gashay sidaasoo kale waxaway markaas dowladda waxay markaas gaalada lafahaanteedu dowlad kale waxay markaas muslimada way weerari kartaa oo waxay markaas heshiiskii muslimiinta kale ay la gashay mar haddaan marka hore la shardiyin amba heshiis waxay markaas caama una ahayn deema soo gudagelaya isaguna waxay markaas ma soo gudagelay oo heshiiskii waxay markaas saas ku buri maayo almuhim baabkan waxay markaas waa baab aada waasic u ah ammaanka iyo cahdiga iyo dimada oo culimada kutubta fiqiga waxay markaas tafaasiil fara badan iyo furuuc fara badan ay kaga warramaan laakiin waxaa muhima in dee la ogaado in qofka la dilaya uuna noqon qof waxay markaas muslimiinta ballan kula jiro yani haddana waxaad ku garanaysaa khada ay ku dhacaan dad waxay markaas wadamada muslimiinta dad waxay markaas gaalo yimi oo waxay markaas dad dowladdu masala kale ay soo gelisay ambaba dadka muslimiinta qaar kamid a hawlo gaalo ukeensadeen kuwa intay meelaha ka eegtaan waxay markaas dilaya in waxay markaas ay ku xadgudbayaan waxay markaas shareecada islaamka oo waxay markaas fahandaro ay hayso oo khaldan yihiin ayaa waxay markaas taasi ay caddaynaysa gaalka yani lala dagaalamaya waa gaalka xarbiga ah ee muslimiinta la dagaalamaya wax heshiisna muslimiinta inay ka dhexay shardiga afraad waxa weye an yakuna alkaafir waa inuu yahay qofka gaalka ah almuqaatalu lala dagaalamaya min ahli اlqitaal dagaalka dadka ehelka oo muslimiinta la dagaalamayo weynigi laysa sabiyan ilmo yar waa inaynu noqon wala mar'atan gabadh waa inuu ahayn walaa sheikhan kabiiran oday gaboobay waa inaynu noqon walaa man inqataca can innaasi qof dadka ka go-ay oo cibaadada u go-ay waa inaynu noqon wa taraka alqitaal dagaalka ka tegi waa shardiga asaaskaas inuuna noqon qofkan la gaalka in lala dagaalamaya dadkaan ehelka u ahayn dagaal ee muslimiinta la dagaalamaya waayo cidda ilaahay subxaana watacaala uu nagu waajibiyey inuu la dagaalamo waa cidda ehel waa dagaalkeena la dagaalamaysa waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum ay aladiina min shanihim alqitaal kuwa shanigoodii arinkoodu yahay dagaal ee idinla dagaalamay kuwa ilaahay subxaana watacaala la dagaalamayi walaa tactadu xadid min ha samaynin ina allaha laa yuxibu lmuctadiin marka waa inuu yahay qofkan lala dagaalamayo min ahli lqitaal dagaalka waxay markaas mid eheliyo muslimiinta la dagaalamayo weyniyi maxaa laga soo reebay laysa sabiyan ilmo yar waa inuuna noqon wala mra'ata iyo gabadh ilmo yar iyo waxay markaas gabadh in la dilo waa xaaraan ma banaano waayo ma aha iyo ku waxay markaas ahli lqitaal dagaalka waxay markaas ehelka ku yahay muslimiinta la dagaalamaya ma aha markaas mar haddayna waxay markaas dagaalkii iyo kukula mubaasharoon hadal ahaan iyo ficil ahaan haddayna dagaalkii waxay markaas ka qayb qaadan ilmaha waxay markaas yar iyo gabadha midna la dili maayo waana biijmaaci alculamaa culimadu labadaa waxay markaas way isku ijmacsan yihin ilmaha iyo gabadha waxay markaas inaan la dilahayn aan dagaalkii ka qayb qaadan way isku waafaqsan yihin axaadiisna waxay markaas way kusoo aroortay oo rasuulku salى الlahu alayh wasalam qaar meel ku hurisan ba saaabi soo fiir maxay ku hurisan yihin su yihi gaban la dilay ku hurisan yihin su yihi ma kaanat hadihi lituqaati tani ma aha mid waxay markaas mid dagaalamaysa maxaa loo dili yihi mid dagaalamaysa ma ahe walaa sheikhan kabiiran oday waa inuuna noqon oo gaboobay walaa man inqataca can innaas qof dadka ka go-ay wa taraka alcibaada wa taraka alqitaal yani ka tegey dagaalka sida kuwa mutacabidiinta iyo waxay markaas meelaha iskaga cibaadeysanaya iyo waxay markaas dagaal iyo waxyaabaha iyo shuqul aan ku lahayn dadka iskaga tegey ee rubaanta oo kale kuwaasa waxay markaas soo gudgelay marka kuwaana waxay markaas culimmadu iyo kana way soo reebeen jumhuur culamaa waxayna haloeshiyeen ilmaha sabiga iyo gabadha oo waxay dhaheen ilmaha sabiga iyo gabadha waxa loo yidhaha dilina dee waxayna ehel u ahayn dagaalanka ma dagaalamayaan oo muslimiintii la dagaalami maayo marka waxaa xukunkooda qaadanaya cid kastoo dagaalamahay oo waxay markaas dagaalka aana ka soo furi karin sida qofkii gaboobay kii waxay markaas cibaadadii u go-ay ee waxay markaas daani ah iyo kuwa waxay markaas lamidka ah kuwaa markaa dambe lasoo reebaa sabiga iyo gabadha waa ijmac culamaa laakiin kuwan dambe waa mabnicu jumhuur culamaa waa sida culimada badankooda waxay markaas ay ku tegsan yihiin waana qowlka saxiixa raajixa hamsa shardiga shanaad an yakuuna qad balagathu dacwa yani shardigaa waxaad ku arkaysaa de dadka qaarkood waay markaas aan waxba fiirinahay oo waxay markaas dumar meelaha iskaga laynaya de khada yani waxay markaas cid laysku waafaqsanya aan la dilahayn hadaad waay markaasaa disho oon har har sidiisaba aan loo dilinba aan lagu qadsin dilitaankiisa bal kawar hadduu qofka aad dilaysa telefaantiisa amni ku jira iyo balan la siiyeyna kawar imise dambi baad ku dhacaysa ya qofkaan la dilin haddaad disho oo haddana qofkani magan waxay markaas waddanka muslimiinta ku jooga shardiga shanaad waxa weeye an yakuuna qad balagathu dacwa qofkan la dilayo ee gaalka ah waa in dacwadda islaamku ay gaadho qofkan waa in yahay qof gaala oo dacwadda islaamku ay gaadhay taana waxa u daliila qowlka ilaahay subxaanahu watacala yidhi wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula maanaan ahaanin oo mid noo banaan maaha in waxay markaas dheer cadaabno ilaa waxay markaas rasuul aanu soo dirayno rasuulka waxa loo soo dirayo waa inuu digade oo waxay markaas risaaladda ilaahay subxaanahu watacaala u gaadhsiiyo sidaasoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau diri jiray waxay markaas rusul oo boqorrada waxay markaas kala duduwan uu diri jiray isagoo waxay markaas islaamka ugu baaqaya waxay markaas gaadhsiinayay waxaa rasuulku sal اlahu alayhi wasalam quwaadiisa ciidamada u dardaarmi jiray in ciddan ay la dagaalamayaan marka hore ay ugu yeedhaan islaamka islaamka waxay markaas inay ugu yeedhaan marka ugu horeysa ayaa waxay markaas ugu dardaarmi jire marka waa shar waana biijmac culama culimadu way isku waafaqsan yihin in waxay markaas shardi ay tahay waxay markaas qofkan lala dagaalamayo in dacwadda islaamku ay gaadhay haddii ayna islaamku dacwadiisa ayna gaadhinba oo islaamba waxay markaas qof maqlo ay gaadho una ahayn de in la dilaa waxay markaas ma banaano xaaraan bani waxay markaa noqonaysa ويستحب دعوته ثانية قبل قتاله waxay culimadu yidhaaheen iyadoo dacwadii iسلاamkee caamkeeda guud ay gaadhay haddana marka lala dagaalamayo waxaa mustaxaba in mar labaad dacwadii loo bandhigo taana waxay u daliishadeen culimmadu gaalo waxay markaas dacwadda iسlaamku ay gaadhay ayaa haddana rasuulku salى الlahu عalayhi wasalam saxaabadu wuxuu odhan jiray marka hore iسlaamka ugu baaq oo sidaa waxay markaasi u dardaami jire marka waxdan qofka haddii dacwaddii islaamku ay gaadho waqbaliga u diidey mar labaad waxay markaas inta aan lala dagaalamin in loo yeedhaa waxay markaas waajib ma aha laakiin waxay markaas waa mustaxab mustaxab weeye sida afdalkaa weeye in mar labaad loogu celiyo oo fursad waxay markaas la siiyo markaa shantaas shardi waxaa loo shardiyaa qofka waxay markaas lala dagaalamayo hantaas shardي waxay markaas waa in laga helo qofkan gaalkee lala dagaalamayo qofka dagaalamayana inse shardiga isagana loo shardiya waan idhi ya isagana shan shardida qofka muslimkee dagaalamaya loo shardiya waa toban waxay markaas daabit oo siduu jihaadku mashruuc u noqdo qofka muslimkee dagaalamaya loo shardiyo iyo qofka waxay markaas gaalkee lala dagaalamayo tobankaas shardi baa loo shardiya haddii kale wuxuu noqonaya qofku waxay markaas jihaadkiisu mid hayr mashruuc ah oo waxay markaas dawaabidii islaamka iyo xadku islaamku jihaadku dejiye ka baxay qodobka tobnaad waxa uu yahay ina aljihaad almashruuc jihaadka mashruuca ee la sharci gareeyey ee sharciga huwa aladii waaka yuraadu bihi in laga doonayo ee ujeeddada laga doonaya ay tahay nusratu diin اlislaam diinta islaamka in loo nusreeyo loo hiiliyo ya ayib af cafwan ayib waa ta tobnaad soo maha ina almuqaatila اlmujaahid waxa weye qofkan dagaalamaya mujaahidkii huwa man ijtamacat lahu waa qofka laga wada helay ashuruudu shuruudii loo shardinayey walasbaabu iyo asbaabtii waxay markaas keenaysa inuu dagaalamo wاntafad canhu ay ka reebtoonaatay almawaanicu waxyaabihii waxay markaas dagaalka iska hortaagay yani waa khulaasa yar waay qofkan mujaahidka dagaalamaya waa qofka shuruudiina laga helay asbaabtii waxay markaas dagaal keenaysay waxyaabihii dagaalka waxay markaas mawaanicdoola iska hortaagiysana laga waayay faxiina idin markaa ayaa yajibu caleyhi اqitaal dagaalku waajib ku noqonay qofka marka shuruudii iyo dawaabidii laga helo dee ayaa inu dagaalama waajib ay ku noqonaysa asbaabtii dagaalka keenaysana la helo wixii dagaalka iska hortaagaya mawaanicda ahaydna laga waayo waayo cibaado kasta maxay ku dhamaystirmaysaa ay ku ansaxaysaa tawafur shuruud waintifaa mawaanic in shuruudeediina la helo mawaanicdiina la waayo wa ana almuqaatala qofka lala dagaalamayana alaaatu aqsaam saddex qaybood weeye dadka lala dagaalamayaana saddex qaybood weeye ahlulxarb kuwa dagaalka u saaxiibka ah oo min alkufaari gaalada ka mid gaalada waxay markaas muxaaribiinta muslimiinta la dagaalamaya dadka lala dagaalamayo kuwa koowaad weyi wlkhawaariju khawaarijtana waxay markaas waa lala dagaalamaya khawaarijtu waa maxay waa kuwa muslimiinta waxay markaas gaalaysiinaya dhiiggoodana dabeetana waxay markaas bana banaynaya axaadiis fara badan baana rasuulka sala allahu alayhi wasalam kaga ansaxday dhaleeceyntooda iyo kuboorinta waxay markaas lagu boorinaya in lala dagaalamo iyo qofka waxay markaas ay dilaan inuu waxay markaas yahay qof ee waxay markaas shahiida oo aljanaa ka waxay markaa iyo ka laga dilaan in waxay markaas uu naarta gelayo oo kuwa dadka ugu shar badan waxay markaas cid la dilo kuwa ugu shar badan yahay ee markaas waxay culimada yidhaaheen la dagaalanka khawaarijta lala dagaalamayo waa dad muslimiina iyo ku oo laakiin waxay markaas fikir qaldan qaato dadkii muslimiinta gaalaysiinaya waxaa shardiga inay muslimiinta la dagaalamaan oo waxay markaas duruqda ay jaraan oo muslimiinta waxay markaas ay magan gelin waayaan haddii laakiin waxay markaas muslimiinta ay magan geliyaan oy la dagaalami waayaan waxay markaas lala dagaalami maayo waayo waxaa loola dagaalamaya waa dhibtoodan muslimiinta laisku hortaagayo laakiin waxay noqonaysaa un caqiidadooda waxay markaas in lala dagaalamo in wixii markaas lagu tacziiro in dadka wixii markaas loo cadeeyo laakiin lala dagaalami maayo xaaladda lala dagaalamayo waa markay iyaku muslimiinta soo weeraraan ee waxay markaas la dagaalamaan walbukaat kuwa xa- waxay markaas bukaat ah ee ahlulbaqiga ah waa kuwa waxay markaas daacadii imaamka ka baxaya si waxay markaas dhulka ay u- waxay markaas dadka u dhacaan oo wadooyinka waxay markaas ay u jaraan kuwaasa waxay markaas iyakana bukaadbaa la odhanaya marka bukaada waxay markaas dhulka fasaadinayena iyakana waxay markaas waa lala dagaal waa saddex marka gaalada ahlulxarbiga iyo khawaarijta iyo bukaada xadgudubka samaynaya wayajibu fii dalika kullihi arrimahaasoo dhan haddana waxaa loo shardiyaa tawafur shuruud inay shuruudda dhamaystiran tahay waintifaa mawaanic mawaanicdana ay reebanta dhammaan waxaa loo shardiyaa in waxawey shuruuddii loo shardinayo la dagaalanka gaalada lala dagaalamaya amba khawaarijta amba bukaada waa in la helantay mawaanicdii waxay markaas in lala dagaalamay sortaagaysana waa in waxay markaas la waayo marka qodolkaas shanaad ayaynu maanta ku daynay tobnaad bay nagu joogeysaa wallahu subxaana wa tacaala aclam billahi tawfiq